doorashada xubnaha aqalka sare soomaaliya ee laga soo dooranayo maamul goboleedyada ayaa maanta bilaabmay iyadoo gobolkii ugu horreeyey uu soo doortay shan xubnood oo ka mid a siddeed xubnood oo u matali doona aqalka sare doorashadan oo ka dhacday magaalada cadaado ayaa maamulka galmudug ka dhigaysa kii ugu horreeyey ee qabta doorashooyinkaasi waa markii ugu horreysay ee soomaaliya taariikh ahaan ay yeelato aqal sare oo baarlamaan waryaheena saare cabdi axmed oo stuudiyaha ugu helisa ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay soomaaliya waxa ay hirgelinaysaa hanaan cusub oo siyaasadeed oo ka duwan kii hore waxaa ku soo kordhaya aqalka sare ee xubnaha wakiilada u ah maamul goboleedyada ee konton iyo afarta xubnood ee duqowda waxaana shantii ugu horreysay ee xubnoodoo aqalkaasi lagu doortay magaalada cadaado ee maamul goboleedka galmudug abshir maxamed axmed abshir bukhaari waxa uu noqday qofkii ugu horreeyey ee cod ku helay doorashada codka loo qaaday waxaan weydiiyey kadib markii uu guulaystay dareenkiisa aadaan ugu faraxsanahay in aan noqdo qofkaas sababtoo ah waa fursad qofka noloshiisa mar soo marta oo ay qof ay maaragtay soona maraysa qof un keliya on dad maaragtay laba qofood iyo wax ka badan aan soo maraynin marka runtii dareenkeyga maanta aada iyo aada ii farxad gelisay farxadday gelisay keliya ma ahayn inaan noqdo qofkii ugu horreeyey keliya inaan noqdo laakiin in uu uba in aqalka sare uu yahay ma hab system ku cusub soomaaliya oo u baahan maanta in loo abuuro ma hab dhaqan oo oo lagu toosiyo aqalka aqalka aqalka aqalka sare marka inaan kamid noqdo dadka ama taariikhda ay xusi doonto inay aqalkaa sare uu noqdo aqal sare oo lamid ah eerarka standardka maaragtay ay u shaqeeyaan aqalada kale ee lamidka ah ee gobolka ama adduunyada waxaa jira walwalka ah in labada aqal ee soomaaliya ay soo galaan dumarka intii loogu talagalay koontada iyada oo kuraasta qaarkoodna loo asteeyey inay ku tartamaan dumarka oo qura si loo xaqiijiyo in qaybta dumarka ay meel martay samsam daahir maxamuud waxa ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee iyadu hesho xubinnimada aqalka waxa ayna mid ka tahay shanta xubnood ee ugu horreysa ee kuraasta aqalkaasi sare ee lagu doortay cadaado oo iyadu ay dumarka tahay waxaan weydiiyey sidoo kale iyana dareenkeeda waxaan aada ugu faraxsanahay horta oo oo xaqiiqada ay tahay in maanta cadaado xaruntii dowlad goboleedka galmudug maanta laorto anoo gabar ah oona aan noqdo gabar igu horeysay ee aqalka sare usoo tartantay ee haddana ku guulaysatay waxaa muhiim ah daha inay raga ka duwan yihiin ka karti badan yihiin ka hufnaan badan yihiin ka daacadsan yihiin ayaa muhiim ah waxaana aada ugu kalsoonahay in aan door muhiima ka qaadan doono horumarka iyo waxqabadka dowladda soomaaliya gaar ahaan galmudug gabaha ila tartantay oo markii horeba tanaasushay laakiin so markuu liiska kowdii oo soo baxay aniga iyo yar oo isku famil nahay ayaa ku qorneen gabar liila liila qoray mar dambe gadaal la igala qoray so marka tartankii oo socdo iyo barnaamijkii oo socdo ayay gabadhii go-aan qaadatay iskaastay ka tanaasushay sidii codkii kalsoonida baarlamaanka ay ii siiyeen lixdan iyo toddoba cod ayaan ku guulaystay oo aqalka sare waxaa xubnuhu ay ka imaanayaan beelaha gobollada waxaana dooranaya xubnaha maamul goboleedyada ee baarlamaanada iyadoo lagu dooranayo magaalo madaxyada maamul goboleedyada waana aqalka duqowda oo ah mid ku cusub siyaasadda soomaaliya wuxuuna noqon doonaa mid ay wada rogrogaan heerarka siyaasadeed ee dalka xubnaha kale ee baarlamaanka federaalka dad badan waxay u arkaan inuu noqon doono codka gobollada iyo qabaa'ilka si hoose oo wax badani ay jiri doonto in siyaasaddii ay baahdo halka dadka kalena ay qabaanba inuu sii rigaadgelin karo isqabqabsigii iyo muranadii dowladda dhexdeeda maadaama ay xubnahani faraha kula jiri doonaan maamul goboleedyadii soo magacooday iyo beelihii ay ka yimaadeen rofesor afyare cabdi cilmi waxa uu bare ka yahay jaamacadda dooxa ee qatar konton iyo afartan xubnood oo imaanayso nimankii talada dalka la wareegay ee sideedda ahaa markii baarlamaanka meesha laga saaray ayaa si oo xal mastuura ugu heshiiyey oo hataa siday dastuurka ugu qorneed ma ahane si ka duwana un hadda wax loo farsameeyey oo waxaa la yidhi wixii toban iyo sideedii gobol xagga hanala ka dhigee bal hadda hala sameeyo goboladan cusub ha lagu saleeyo horta saasuu hadda ku yimid muximadda laakiin waxa waaye marka aqalada noocaana la samaynayo waa inay baahi jirto oo aysan baarlamaanka markaas joogaa aysan samayn karin ma garata aysan ka bixi karin midaasna meesha ma oolin baarlamaankii joogay wuxuu ahaa sharcigana waa dejin jiray sida uu at least loo loogu talagalay wuxuu kaloo samayn jiray wakiilana qabaa'ilku ka ahaa oo dadkii beela ayaa uu matalayay haddana waxaa un la keenay mid kale oo beelana matalaya sharci samayntiina wax ka leh marka waxaa muuqata marka inaan inaan loo baahnayn oo duplication yahay oo yani wax zaa'ida yahay taasaa aniga koley inta aan ka ogahay institutional designska saas weeyaan at the moment wixii waa la sameeyey waxaana lagu sameeyey uun xal siyaasadeed oo oo siyaasiyiinta soomaalidu ay gaareen mana furno oo waxa waaye hadda waxaa la dhihi karaa konton iyo afartan xubnood waxaa meesha ku soo darsaday nimankan madaxda ka ah ayagaana keenaya dabcan waad aragtaayo hadda aqalka xataa haddii la yidhaha hala tartamo xataa juufadu kuma wada tartami karto waxaa ku tartamaya dhowr qof oo ay ayagu soo biggareeyeen oo ay keeneen dalalka kale ee dunida marka la eego dhowr dal ayaa waxa ay leeyihiin hanaanka labada aqal ee baarlamaanka iyo kanduqowda soomaaliyase waa xaaje ugub ku ah haddaba sidee ayay u shaqeeyaan dalalka qaarkood leh labadan aqal ee baarlamaanka iyo duqowda ee aqalka sare mar kale ayuu profesor afyare cabdi cilmi iiga jawaabay hadda dalkan aada joogto oo maraykanka aqal saraa ka jiro oo sanad ah dowlad waxaa jira gobollo iyo ama status iyo dowladda dhexe marka middan caadiga ah oo gobollada oo ama statuska maraykanka midkiiba laba senataray leedahay labadaas senatarna dadka gobolka degan oo dhan ayaa doorta dadka gobolka degan oo dhan ayayna u furan tahay taasi waa waddo la yaqaano qofka marka soo baxa waxaa doortay dadkii gobolka deganaa wuxuuna matelayaa dadkaas oo waa waa waa waa arrin oo canada oo kale waa la magacaabaa dowladda markaas jirtaa magacaawda hab oo regionaal oo ka duwan ay ku magacaawdaa waana iska ceremonial awooddiisu aad oo inkastoo reading labaad ku sameeyo haddana caadaad waxaa jira siyaasiga oo uusan kaga hor imaanaynin inta badan maadaama aan la dooran oo oo appointed yahay marka movement badan iyo dhaqdhaqaaq badan oo hala doorta dhehaysa ayaaba ka jiraba canadada dalalka marka federaalka ah marka aqalka la samaynayo waxaa la yidhahdaa waxaa wuxuu matalaya aqalkani subnational unitiska subnational unitiska marka waa waa gobolada soomaaliya keena mashaakilka jira xataa gobolada waxaa lagu saleeyey qabaa'il ayadoo gobolkii oo qabiil yahay ayaa haddana gobolkii dhexdiisii waxaa lasii kala siiyey jufooyin galmudugtaa soo qaada sideed ju sideed jufaa la kala siiyey waad arkay madaxweynaha soo qoraya wuxuu leeyahay reer hebel kaas baan siiyey reer hebel reer hebelna kursi reer hebelna kursi reer hebelna kursi dhismaha xubnahan aqalka sare ee soomaaliya ee maanta ka bilowday maamul goboleedka galmudug ayaa la filayaa in sidoo kale maalmaha soo socda maamulada kale ee ka jira dalka ee iyaguna soo gudbiyaan marka ay sidan oo kale doorasho baarlamaanka maamul goboleedyada u qabtaan xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee ku tartamaya kuraasta iyadoo kuraasta qaarkoodna laba arkayo laba qof iyo wax ka badan inay ku tartamayaan oo ciddii codka uu u bato la siinayo
aad iyo aad buu mahadsan tahay zahra cabdi axmed oo warbixintaasi inooga diyaarisay doorashooyinka aqalka sare ee soomaaliya oo maanta ka bilowday deegaanka maamul goboleedka galmudug halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington